habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oon idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed waa habeennimo jimcaha abriilna waa siddeed sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna maanta xaaladda doorashada soomaaliya iyo khilaafka cusub ee ku soo biiray haatan
saddex qof oo qabaa'ilkooda ay ku dhegan yihiin in isteedkan loo baabi'iyo ama dawlad soomaaliyeed oo dhan maxay aheeto dhalalaasho loo geliyo laba boqol iyo shantii kooramkood markuu gaaran waa la dhaarinaya horena waa loo soconayaa qabiilka haddii u garanayo isaga kuwa keli isaga dooranaya keli inay qabiilka yihiin kuwa maanta xildhibaanka kala doortayna qabiilkay ka mid yihiin waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falaqayn ku saabsan xaaladda yeman iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriyo isla anigoo ah sahre cabdi axmed golaha guud ee qaramada midoobey ayaa khamiistii shalayta ahayd waxay u codeeyeen hakinta xubennimada dowladda ruushka ee golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobey go'aankan ayaa la xiriira xadgudubyada lagu eedeeyey ruushka inuu ka geysanayo dalka yukrein sagaashan iyo saddex waddan ayaa u codeeyey go'aankan joojinta ah in ruushka uu ka sii mid ahaado golaha iyadoo sidoo kaleetana ay diideen afar iyo labaatan ka mid a halka konton iyo siddeed kaleetana ay ka aamuseen golaha ayaa waxa ay xubinnimada ruushka ay u hakiyeen oo u diideen arrimo la xiriira xadgudubyada waaweyn ee abaabulanaya xuquuqul aadanaha iyo xadgudubyada dhinaca sharciga dawliga ah ee dalkaasi yukrein uu ka galay waddanka ruushka in qaraar kumeel gaar ah la meel mariyo ayaa waxa uu noqday mid loo baahday iyadoo sidoo kaleetana la sheegay in saddex meelood laba meelood oo ka mid ah uu qaraarka mar kastaba ku hirgeli karo afartan iyo toddoba dal ayaa waxay ku jiraan golahan xuquuqul aadanaha oo xaruntiisu ay tahay magaalada jeneva ee dalka switzerland waxaana cod qarsoodi ah lagu doortay golaha guud ee qaramada midoobey ee ruushka waxaana hadda ka mid ah golahaasi ilaa iyo saddex sano oo kasto doorasho ayaa loo galaa xubinnimada ruushka ayaa dhammaanaysa koob iyo soddonka bisha diseembar ee sannadka dambe labada kun iyo saddex iyo labaatanka baarlamaanka dalka bakistanna waxay isugu imaan doonaan sabtida maalinta berri ah inay u codeeyaan in ra-iisul wasaaraha dalkaasi imraan khan laga qaado xilka ra-iisul wasaarnimo ayadoo sidoo kaletana la siiyey ogeysiis jimcaha maantita ah qaar ka mida xubnaha taasi oo laga yaabo in lagu soo gebagabeeyo marxaladda dalkaasi ee dhinaca ismarinwaaga ah maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa goor dambe oo khamiista waxay xukuntay in qaan uu wajaho codka kalsoonida sababa si weyn loo filayo inay tahay inuu ku lumin doono kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa maanta oo sabti ah la isugu yeeray maalinta sabti ah la isugu yeeray iyadoo ay tahay saacadduna tobanka iyo barka subaxnimo sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka codeyntan ayaa u keentay hogaaminta mucaaradka hogaamiyaha mucaaradka inuu keeno halkaasi iyadoo sidoo kaletana ay jiraan qodobo kale oo looga hadli doono dooda inta ay socoto qaan ayaa horey wuxuu u ahaan jiray ciyaaryahan krikatka ciyaarta la yiraahdo waxaana sidoo kaleeta uu xafiiska la wareegay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii iyadoo lagu waday inuu khudbad ka jeediyo qarangelinka dambe ee maanta dalkaasi ayaa taasi weli aysan dhicin waxaana la yiri in kulankaasi uu inta badan kaga hadli doono khilaafka ka jira siyaasadeed ee xukuumaddiisa xubin ka tirsan xukuumadda qaan ayaa dhaleeciyay go'aanka maxkamadda aan ku bilownay madaxweynihii hore dalka yeman ee sacuudigu uu taageero cabdulrabbi mansuur haadi ayaa khamiistii shalayto ahayd awoodda ku wareejiya golo ka kooban dhinaca ka soo horjeeda xuutiyiinta yeman tallaabadaasi ayaa timid maalmo kadib markii isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiye xuutiyiinta ay heshiis ku gaareen xabad joojin laga bilaabo soconaysa wakhtiga loogu talagalay oo qaramada midoobe dhexdhexaadka ahayd xildheerayaasha ayaa haddaba arrintaasi ku tilmaamay mid sacuudiga iyo isbahaysigaba ay ku doonayaan in ay helaan dariiqad ay lugalaha ugala bixi karaan colaadda dalkaasi ka socotay muddada toddobada sano ah haddaba arrintan maxay ka dhigan tahay maxayse uga dhigan tahay dalkaasi yeman maxamed colaad xasan ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleetaba wuxuu weydiiyey doctor xasan al basri oo isagu haysta shahaadada xiriirka dowliga ah iyo diblomaasiyadda barana ka ah jaamacadda axqaaf ee magaalada mukallah ee gobolka xatarulmood ee dalkaasi yeman
iscasilaada madaxweyne cabdirabbo waxay imaanaysaa isagoo dhisay gole markaa hogaaminaya barnaamijka siyaasadda ama xalka siyaasadda yeman si guud marka wuu ku wareejiyey si rasmi ah warqadna wuu raaciyey marka uu ku gudbinayo asbaabaha maxaan ku rahdaa keenay istiqaaladiisa doctor xasan ujeeddada uu awoodda u wareejiyey maxay tahay isaga markaa duruufo ayuu sheegtay adag iyo uu markaa xallin waayey inay keentay inuu markaa iska casilo walow duruufahaasi waqtiyo badan uu arkay laakiin hadda mar haddii xaaladdu ay uu darbiga soo taabtay inuu markaa xilligan is casilo waxaan isleeyahay waxaa jira duruufahaas kaba sokoowo oo yeman uu ka cabanayo toban sano gudahood oo waxba qaban waayey waxaa jira wadahadallo laga dhex furi doono darafka asaga uu ka tegay hadda golahan kumeelgaarka iyo xuuthiga barnaamijkaasna waxaa gadaal ka riixaya maraykanka reer galbeedka oo markaa sacuudiga lagu cadaadinayo in markaa la geeyey wafdi xuuti ah si markaa golahan iyo kuwa kalaba ay heshiis ula galaan si markaa nabad waarta loogu soo gabagabeeyo xaaladda qallabsan markaa ka jirta yemen marka taa iyada la xorinayo ayuu gudbiyey istiqaaladiisa golahaasna waxa waa golo kumeel gaar ah oo markaa wadahadal la furi doona xuuthiga dalabka marka istiqaalada waxa waaye waa dalab ay soo gudbiyeen qolooyinkan xuuthiyiinta oo barnaamij hoose oo sir ah ayaa maalmahan socday wadahadalladaasna waxay kusoo gabagaboobeen in haddii la rabo in xuuthiga ay la fadhiistaan garabkan sharciga markaa cadan iyo meelahan gobolkan koonfurta ka taliya inay tahay qasab in cabdirabbo meesha laga saaro oo markaa laba xaraka ama laba daraf oo markaa siman in markaa ay waajahaan xaaladda xaluhelidda arrimaha siyaasadda yeman marka golahan sidaas ay ku shaqayn doonaa waqti kooban oo laba bil saddex bil ayuu barnaamijkan dharaandharinayaa kadibna doorasho iyo nidaam wadar ogol ah oo yeman si guud ayaa loo bixi sidaas marka madaxweynuhu wuxuu noqday shaqsi waqti badan yeman ka maamulayay sacuudiga xafiis halkaa uu ku lahaa fashil badan xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda xagga amniga xagga military oo markaa in uu markaa ku laabto sanca ayay kala uu kala shaqayn ay kala shaqaynayeen isbahaysiga markaa sacuudiga horboodaya imaaraadka tiina way fashilantay yemanna dagaal iyo waxay gashay xaalado dhinac kasta oo bini aadinimo leh oo aada loo loola tacaalo caalamiyeen marka waa waxaan isleeyahay marka xalkii u dambeeyey markaa guud ee yeman in wax loo qabto dowliyan ayaa soo dhow waa sidaan aragti ahaan qabo waa gartay marka haadi waa nin ceynkee ah awood intee la-eg ayuu lahaa waxaan ognahay in madaxweyne haadi oo dalkaasi madaxweyne ka ahaa tan iyo sanadkii labada kun labayo tobankii markaa oo isagoo ku xigeen uu ahaa uu xilka kala wareegay madaxweynihii la dilay cali cabdalla saalex
shakhsiyadda iscasisay cabdirabbi mansuur labada kun labayo tobankii ayaa la doortay waxaana darbi weyn uu ku tiirsanaa uu ahaa cali cabdalla saalex madaxweynihii hore yeman ma ahayn shakhsiyad si gooniya isu taagi karta oo siyaasadda go-aankeeda la bixi karta oo markaa gacan adag dalka ku maamuli karta marjac adag ayuu u ahaa saalax intaa wixii ka dambeeyeyna waxa jaabka ugu dhacay xisbigii loola jiray xisbul islaax oo markaa uu hogaaminayay sheekh xamiid al axmar oo markaa siyaasaddii iyo dhaqaalihii ayaa halkaa looga faa'iidaystay maadaama uu shaksiyad daciifa yahay wixii intaa ka dambeeyey waxaa dhacay political paralyze naafo xagga siyaasadda yeman iyo amnigii soo wajahday oo markii xuutigii ay si fudud ay ku soo galeen sanca kana saareen cabdiramansuur isla markaana wakti kooban cadan uu joogay kadibna uu saldhig ka samaysay dalka sacuudiga taana waa lagu aaneeyaa oo intii gudaha uu ka maarayn lahaa yeman inuu markaa saldhig sacuudiga wakti badan ku qaato dibad joog dowlad dibad jooga uu dhisay sagaashan kun oo ciidan oo maleeshiyaada markaa hubaysan oo aan ka amar qaadin xukuumadda uu hogaaminaya ayaa yeman laga dhisay markaa dubay ay gadaal ka fangaraynaysay taana wax badan kama qaban gacantiisii duuciga ahayna waxay keentay in laga hoos bixiyo gobollo badan oo ebyan iyo shabwa iyo meelo badan kamid yihiin golihii oo uu dhiso intiqaaliga kumeel gaarka ahana uu markaa la safto dubay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa doctor xasan albasri oo haysta shahaadada xiriirka dowliga iyo diblomaasiyadda barana ka ah jaamacadda axqaaf ee magaalada mukalla ee gobolka xadarulmood ee dalkaasi yeman una warramayay maxamed colaad xasan dhegeystayaal waxaan idinka raaligelinaynaa qadar daqiiqada ah oo maanta idaacadeennaas ay dib u yaro dhacday hase yeeshee haddii bal aan qodobka ku xiga sii akhriyo maamulka madaxweyne biden ee dalka maraykanka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in turkiga oo laga iibiyo dayuuradaha maraykanka ee f ka loo yaqaano ee danta qaran ee maraykanka ay ku jirto islamarkaana ay wax ka taageerayso midnimada gaashaanbuurta neto haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa doodaasi ku qortay warqad ay u dirtay koongareeska maraykanka sahre ciilanuur ayaa haddaba arintaasi diyaaraddaasi ku salaysan noo soo jeedinaysa
dowladda turkiga ayaa bishii oktoobar ee ayna dhaaftay maraykanka u soo gudbisay codsiga la xidhiidha in laga iibiyo diyaaradaha dagaalka ee f iyo ku dhowaad siddeetan xidhmo oo kale oo qalabka casriga ah ee diyaaradaha dagaalku u baahan yihiina washington waxay ilaa hadda u qorshaynaysaa in hanaanka iibka hubkani uu ku ekaado uun heerka caadiga ah ee kala iibsiga qalabka arrimaha ciidamada iib arrimaha gaashaandhigga oo dhex mara maraykanka iyo turkiga oo ka mida xulufadooda naato ayay soo dhex gashay madmadow ka dhashay markii xukuumadda ankara ay xidhiidh isdhaafsiga arrimaha gaashaandhigga ah la yeelatay dalka ruushka gaar ahaana qalabka gantaalaha lagu difaaco oo ruushka lagu sameeyo oo ay turkigu soo iibsadeen taasi oo ay sii dheertay in turkiga laga joojiyey barnaamijkii diyaaradaha dagaalka ee f turkiga ayaa xuduud dhinaca badda ah la wadaaga wadamada dagaalku haatan u dhexeeya ee ukrain iyo ruushka oo ku dherarsan dhinaca badda madow ee dalka turkiga turkiga oo xidhi dhowlo leh labada dal ee haatan colaadu ka dhex taagantay ee ukrain iyo ruushka ayaa dhowaanahan magaalada istanbul ku qabanayay wadahadallo dhex mara labadaasi dal si loogu dhexdhexaadiyo dagaalkana loogu soo afjari lahaa turkiga oo u muuqdo inuu dhinac ahaan u janjeedho xagga ukrain ayaa haddana sidoo kale kasoo horjeestay tallaabooyinkii ay wadamada reer galbeedku cunaqabataynta ku saareen ruushka si looga jawaabo faragelintii uu ku sameeyey ukrain dowladda maraykanka ayaa hore u xanibtay wax soo saarka arrimaha difaaca ee turkiga iyada oo laga daba joogo iibka amaba ganacsigii dhinaca hubka ee dhex maray ruushka ee loo yaqaanay s xukuumadda ankara ayaa hore u dalbatay in ka badan boqol diyaaradaha dagaalka ee maraykanka lagu sameeyo ee loo yaqaano jet f balse xilligaa hore maraykanku uu ka hor joogsaday dalabka turkiga oo ay ku doonayeen in diyaaradahaasi laga iibiyo madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa madaxweynaha maraykanka joe biden la soo hadlay tobankii bishii maarji ayna dhaaftay waxaana uu sheegay in la dhaafay xilligii maraykanku ka qaadi lahaa turkiga xayiraada ka saaran arrimaha gaashaandhigga waxaanu intaasi sii raaciyey dalabkiisa ku aadan in ay doonayaan in haatan sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka looga iibiyo diyaaradaha dagaalka ee f ka warbixintaasi v o eda ee qortay sahre ciidanuur ayaa noo soo jeedinaysa halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegeyno xaaladda doorashada soomaaliya iyo khilaafka cusub ee ku soo biiray cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey
kulan meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadka barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa afar iyo tobanka abriil oy ka arrinta maalmo kooban waa wakhtiga ugu dambeeyay jadwalka doorashada arrinta xildhibaanada taasoo soo saareen guddiga doorashada heer federaal xilliganna waxaa muuqanaya weli in dood ay hareynayaan doorashada gaar ahaanna arrintii gedo aan dhammaystirnayn koonfur galbood oo ka gadoodsan hanaanka hadda lagu wado doorashada gaar ahaanna bixinta shahaadada iyo hirshabeelle oo weli doorashadu aysan soo idlaanin barnaamijka waxaan igala qaybgeli doonaa marti noogu ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka laga soo doorta baydhabo oo ka mid a kuwa gadoodka hadda jooga halkaasi kana biyo diidan sida hadda wax lagu maamulayo xildhibaan maxamed abuukar sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah qaasho geella diiriye oo ka mid a ururada haweenka sida dhow la soo arrinta siyaasadda gaar ahaanna walaacan taagnaa tan iyo markii doorashada dibudhacooda uu soo socday iyo aadam ibraahim okhursi oo ka mid a siyaasiyiinta jubbaland gaar ahaana si gaar arrinta garbahaare isha ugu hayay tan iyo markii arrinta doorashada ee jubbaland dood ay ka dhalatay dhammaantiin aad baad umahadsantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha v o e da waa dhownahay waa dhownahay
aan ku bilaabo caasho geelle markaad fiirisaan bulsho rayad iyo haweenba sida wax u socdaan say waxday la muuqdaan bismillahi raxmaan raxiim horta runtii aad baan u salaamaya akhyaarta iila jirta muxuu ahaaye madashaan iyo dhammaan soomaalida la daawanaysa waxaan marka ugu horeysa aad iyo aada ugaga xumahay in dawladii soomaaliyeed oo dhan oo ay wada harsanayeen dadka soomaaliyeed oo dhan kana dhul sugayeen dawladnimo inay ka hana qaado in ay maanta khalkhal gashay in ay walaahow gashay in la leeyahay dawlad hebla gacanta kula jidhaa xagga kala jirta waxyaabahaasoo dhan laga hadlayo waxyaabahaasoo dhan runtii waxaan u aaneynaynaa waxa waaye oo inaan caddayno oo cod dheer ku sheegno ay tahay waxa waaye shacabka beri bay ka yihiin shacabka dawladnimay rabaan shacabka dawlad inay muxuu ahaay hana qaadey rabaan in baarlamaankii la doorto oo la dhaariyey rabaan in muxuu ahaaye madaxdii sare oo waddanka hogaamin lahayd si bannaan loo doortay rabaan laakiin dadka aan aanaynayno oo dhibanaha aan u nahay waxa waaye waa dadka aqoonta sheegta waa daxda soomaaliyeed waa intii mucaarad ah waa in alle intii aan ka filaynay inay dhibaha soomaaliya hore u wadaan walaal marka waxaan leenahay afar iyo tobanka waxay ku imaan kartaa oo keliya waxa waaye ayagoo hogaanimadooda garta hogaaminta macnaheeda sahlan oo dadka sidahayo sahlan oo dawladnimada iyo magaca inay hirgalaan sahlan dawladaan ka rabnaa iyo madaxdaan ka rabnaa wan gartay oo xursi jubbaland gaar ahaan deegaan doorashada labaada garbaharey lix iyo toban kursi oo taalay weli ma cadda mustaqbalkooda iyo ka qaybgalka dhaarinta iyo xildhibaanada marka xaggee wax maraysaa bal meeshaas dadka soomaalidu faahfaan ka sii anagu waxaa jirtaa jubbaland doorashada deegaan doorashada labaad waxay ahayd inay noqoto degmada garbahari maamulka jubbaland oo oo maxaa la yidhahdaa maaragtay ay ahayd inuu doorashada qabto oo guddigii doorashada isagoo iskalahaa oo mandate-ka u haystay inay doorashada ku qabtaan waxay sheegeen amniga garbahare oo aanay gacanta ku hayn awgeed inaanay doorasho ku qaban karin garbahare arrintaasi arrin cusub maahan marka inay meeshii gacantooda ku jirtaa ay ku qabtaan ayay soo jeediyeen maxaa la yidhahdaa maaragtay arrintaasna way socotaa laakiin arrinta muhiimadda yeelan doonta ugu dambeysa waxa weeye gado xildhibaanadeeda inay maxaan ku dhaha baarlamaanka soomaaliya la dhaartaan inaysan ka harin doorashada guddoonka baarlamaanka inaysan ka harin doorashada guddoonka madaxweynaha halkaasay isugu biishaban doontaa arrintaa marka ugu dambeysa waan gartay xildhibaan maxamed abuukar baydhaba tagteen dadka soomaalidu diyaargarow iyo doorashadii iyo shahaado qaadashaa socotay laakiin waad ka biyo diidan tihiin muxuu ku salaysnaa shirarkiina baydhabo iyo gadoodkaa tihiin aad ku joogtaan baydhabo waa mahadsantahay hadda qaadir tiimka kale oo qadka ay wala jirana way mahadsan yihiin iyagana baydhabo oo waxaa jooga xildhibaanada doorashadooda amaan laga soo doortay ee koonfur galbeed ayaa waxay u imaadeen wadatashi shir wadatashi inay ka galaan arrimaha taagan oo doorashooyinka weliba si gaara u khuseeya koonfur galbeed oo ah kuraasta loo diiday in shahaadadii xildhibaannimada la siiyo arrintaas oo koonfur galbeed ay dhowr jeer wadahadal ay ka gashay tabashadeedana ay soo gudbiyeen kadibna ay xalliyeen guddigii ku shaqada lahaa ama broseskaas iska lahaa ay horey u xalliyeen arrintaa oo ugu dambeyn dib si sharci dara ah loo hor istaagay lana diiday in shahaadooyinka la siiyey maxaad kala jeedaa si sharci dara maxaa kala jeedaa sharci daro waxaan ula jeedaa guddiyadii shaqadaa iska lahaa way fasaxeen si sharciyan ay u fasaxeen cid oo maanta guddiga ah oo barnaamijkaas hadda hadda haysta ma laha laakiin si siyaasadaysan baa loo joojiyey loogana diiday in ay shahaadooyinkooda ay qaataan marka arrintaasa waxay keentay weliba si gaar ah waxa koonfur galbeed gaar u ah oo lagu taarget gareeyay oo koonfur galbeed u khaas ay noqotay marka arrintii waxaana la diiday koonfur galbeed arrintaas in wadahadal lagala galo guddiyadiibaa la kala diray si aan arrintaas looga hadlin madashii wadatashigo ay ahayd barnaamijyadaas hadday dhacaan noocaas ah in iyaga loo gudbiyo iyadiina waa la diiday in la fariiso iyo wadahadal laga galo marka haddii wadooyinkii wax lagu xalin lahaa oo dhan la hor istaagay oo isbaare loo dhigtay waxay noqotay koonfur galbeed in ay dib ay ugu soo laabtaan deegaan doorashadooda ay wadatashi la sameeyaan maamulkii koonfur galbeed iyo bulshadii qeybeheeda kala duunayd oo markii horeba soo dooratayxildhibaan maxamed xildhibaan maxamed abuukar waan gartay kuraastaasi mid kamid a dadkii u taagnaa baa nala jooga xildhibaan macalin cali dooda xildhibaan maxamed abuukar ee ah in koonfur galbeed la dulmiyey oo ay wax tuhumayso ma la qabtaa
v o a waa mahadsantihiin ragga iyo gabadha oo walaalahii ah meesha ku jirana waa salaamaya cabashada oo wasiirka hadda uu sheegayo wasiirka weli xildhibaan ma uusan noqon waa magacaaban yahay laakiin qofka sharciyan markii la dhaariyo uu xildhibaan noqdaa weli wasiir ayaan leeyahay taa markaa intaa ugu gudbo arrinta kale aan u gudbo koonfur galbeed guddi ma haysto sharci darrana laguma haysto koonfur galbeed madaxweynaheeda statetka mudane cabdicasiis ayaa haysta qabaa'ilkii koraasta lahaa ayagaana waxay leeyihiin habraacii iyo shuruucdii loogu talagalay maysan soo marin qabaa'ilkii lahaana ma soo dooran waxaan doonaynaa in loo soo celiyo qabaa'ilkeena ay doortaan musharaxiinteenan ay u tartamaan ayaa waxayaan ama ay ku dacwoonayaan qabaa'ilkii koraastaas lahaa in oo yacni dadkii hadda meesha ka soo baxay oo inay xildhibaanada golaha shacabka ay noqdaan loo soo diray loogu yeero saddex kursi keligood oo weliba qabaa'ilkooda lagala xaajoon karo aniga ilama ahan madaxweynahana sharaf dhac ay ku tahay ay koonfur galbeed xildhibaanadana sharaf dil iyo bahadil bay ku tahay xildhibaanada waxaan leeyahay intii aan laga daba doodaynin oo qabaa'ilkooda ay raalli ka noqdeen si kastaba ha kusoo baxaane faraha ha laga qaado shahaadooyinkaada ha qaataano dadka kale oo cabanayo kuraasta laga cabanayo qabaa'ilkeedii odayaasheeda waa la yaqaanaay ha lagala fadhiisto guddina kuma dhegana ra-iisul wasaarena kuma dhegana madaxweyne federaalna kuma dhegana koraastaas dadkii lahaabaa ku dhegan weli wasiirka hadduus intaasan u garanaynin annaga dadkii lasoo boobay oo koraastooda lasoo boobay baan ka mid nahay waxaana leenahay guddinina ma haysto ma haysano qof kalena ma haysano qofkii koraasta agtiisa taylay oo nidaamkii iyo sharcigii iyo qaabkii loogu talagalay usoo mari waayey ayaan leenahay waad qaldan tahay koraastaas nidaamkii loogu talagalay soo sax annagan musharaxiintii baa nahay qabaa'ilkii lahaana weli way cabanayaan kuraastaas lama dooran ay leeyihiin haddii meel kale wax ma jiraane ani wasiirka waxaan ku khilaafsanahay kuraastaas qabaa'ilkii lahaa iyo koonfur galbeed madaxweyneheedii ayay ka dhexaysaa doodaas iyada ah xorsi baan siinaya laakiin maxamed abuukar musharaxaas kursi kamid a kuraas u tartamaya doodiisu maysan ahayn mid loo qaateen oo koonfur galbeed ay tayna ka jawaabto musharax saaxiibkay xildhibaan macal cali afar sano oo xildhibaan soo ahaa oo bulshadii isagu matala ay dooratay hadday afarta sano hadda maanta ii sheeg labada kun labaatan ka bilaabanayso bulshadii iyo beeshii uu ka dhashay ay doorteen qof kale ay u doorteen ma aha micneheeda in processka koonfur galbeed ama xildhibaannimadooda ii sheeg la dhibaateynayo oo processkii la maray marka waxaan leeyahay saaxiibkay hadda maanta beel baa iska lahayd kursigii beeshii baa dooratay qofka la doortay cid kale magacaabid kuma imaan dadkii kursigii iska lahaa baa doortay dhibaatadan meesha ay ka taagan tahay beel ma aha isbaarada amase dhibaatada laakiin asagaaba hadlayaba xildhibaan asaga beeshiba hadlaya aniga feri aniga af isaga qof musharax kursiga kusoo fadhiyey kursiga ku fadhiya waaye waaye isaga isaga tartamani ani qabiilkayga hadduu isoo dooran waayo cidna ma eedeynaayo cabdicasiis baa inaan tartamo ii diiday asaga naftirkiis wasiirka haddii uu cadaaladda wax ka sheegayo koraastii dadkii ku fadhiyay inay la tartamaan waa loo diiday naftirkiis dadka loo xidhay buu ka mid yahay inuu gartayda qaadaba ma ahan laakiin dadkiina kalaa waxaan u leeyahay kursiga dadkii ku fadhiyey oo ninkii ku fadhiyey baan ahay inaan u tartaman waa la ii diiday ugaaskaygii baa cawday oo boqol soddon iyo shanta ku jira oo oo oo maxay ahato odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ah asagii baa hadlay musharaxiintii kalaa hadlay marka doorasho waxa la yidhahdo horta meesha kama jiraan waan gatay waan gatay waan ku soo laabanaynaa oo xursi markaad fiiriso waktiga yara haray iyo dooda doorashada gaar ahaan dadka siyaasiyiinta mustaqbalka garbahaarey iyo matalaada golaha kula hadlahaydeen aad buu u yar yahay hadda maxaa soconayo rajadu ma ma doorashada kadib baad dib loo eegi doonaa mase waxaa jirta rajaha inaad miiska timaadaan oo ka qayb gashaan doorashada horta ra'yi baa jira meelahan xamar laga falkiyo oo madaxda hadda ma carabaabaye qaar ay leeyihiin ha laga reebo doorashada lix iyo tobankaas oo guddoomiyaha baarlamaanka ha doorto ama ninka ugu odaysan baarlamaanka markii la la xulo ha doorto ugu daaweyn haddee inaan mid ka daaweyn keeni lahayn xataa lama oga guddoomiyaha baarlamaankana dee guddoomiye baarlamaanba noo noqon maayo haddaynaan wax ka dooran madaxweynuhuna madaxweyne noo noqon maayo haddaynaan wax ka dooran marka arrintaasi waa iska reeya maalmeed runtu waxa weeye lix iyo tobanka kursi jubbaland baa qabanaysa horey baa loogu mandate gareeyey beel dadkeedi doortayna ma jirto hadda cabashada waa arkaysaa qolo waliba maamulkaa la joogay oo ay mar kasta uu dad uga jiro wasiiro madaxweyne ku-xigeeno xildhibaano ku leh unbaa soo xulaysa marka waxaan aniga ay ila tahay inta aan lakin horti adam haddii garbahaarey siyaasiyiintooda ay go-aan gaari waayaan waktiguna uu socdo daban ma ma waxay kula tahay in loo fadhiisan doono lix iyo toban kursi ma loo may ma loo fadhiisanayo jubbaland baa meeshii ay doonto ku qabanaysa haddii garbahaarey u suura gashana way ku qabanaysaa nooma suuragelaysay tiri haddii ay kusuura u suurageli weydana meeshii ay rabaan oo jubbaland kamid ah ay ku qabanayaan marka in la qabto kuraasaa idinka go-an waa go-an tahay arrintaas mana jiraan siyaasiyiin maxaa la yidhaahdaa kuraasta in la reebo rabo iyo siyaasiyiin reer gadooda iyo jubbaland arrintan ku doodaaye siyaasiyiin reer koonfur galbeed ahaaba ku jira arrintan jubbaland oo hadda aanan carab baabaynin oo maxaa la yidhahdaa doonaya inay iyagu waxay rabaan ka sameeyaan dulmina waa ka cabanhayaan midna gaday la rabaan inay ka sameeyaan oo ay iyagu xildhibaano kala soo baxaan marka waxa weeye arrintani arrintani maba aha arrin ka dhexaysa siyaasiyiin reer jubbaland ah oo reer gadood ah iyo maxaa la yidhaha maamulka jubbaland arrin ka dhexaysa ma ahane arrin siyaasiyiin reer galgaduud ah iyo kuwo reer koonfur galbeed ah iyo ka dhexaysa maamulka jubbaland ay meesha ka dhisan weye haddii la iweydiiyana magac ayaan sheegaya waan gartay haddaysan nala joogin muhiim ahan haashe geelle koonfur galbeed ad arkaysaa xildhibaanada u yeeratay gedo garbahaare oo horsi waad maqlaysaa meeshay joogto waktiguna aad buu u kooban yahay walaac badanna wuu jiraa marka la eego amniga soomaaliya doorashaduba marka xaggee laga aadaya meeshan markaad fiirisaan xog ogaannimadiina bulsharayeed walaalo horta waa mahadsan tahay aniga waxaan isleeyahay horta habraac baa jiray doorashada loo sameeyey waxaana hogaaminayay waxay ahaayeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyaga ayay ahaayeen dadka u idmanaa inay doorashadaas dhamaystiraan aniga fishinka iyo waxa waaye waa ka waa ka ogfog yahay midda waxyaabaha hadda laga hadlayo anigu horta xildhibaanadan la soo celiyay ma garanayo laakiin waxa aan ogahay waxa waaye inaan doorasho dahafurn isan soomaaliya ka dhicin qolo walba ayagoo cabanaysa oo qaylinaysa ayaa muxuu ahaaye laga dulqaaday kuraas xataa gabdha lahaayeen oo macnaha habraaca ku jira inay boqol kiiba soddon ay leeyihiin saddexdii kursiba hal gabar leeyihiin baa reere afar afar lahaa muxuu ahaaye laga dulqaaday laakiin midda igala weyn kuraastaas maqan oo dhan waxa waaye in la helo dowladnimo in muxuuha dhaartii dhacdo in baarlamaankii la doorto in madaxweynihii la doorto taasina waa midda danta u ah soomaaliya iyo jiritaankeeda iyo mustaqbalkeeda marka aniga waxaan odhan lahaa horta mid suurtagal ma aha yacni waxaan waa isku tegay waaye waa entities waaye waa maamul goboleedyo maamul goboleed dhan oo maqan yacni matalaad kuma yeelanayo baarlamaanka suurtagal ma aha marka waxa waaye horta inay macnaha qof qof baarlamaanka kamida waa maqnaan karaa oo maamul goboleed kamid ah laakiin maamul goboleedka dadkiisii oo dhan oo maqan hala socodsiiyo aniga saxii lama muuqato waxaan qabaa inay maamul goboleedyadii muxuu aha madaxdoodii iyaga oo fiirinaya hogaanimada iyaga oo fiirinaya dadka soomaaliyeed waxyaabaha ay hiigsanayaan oo rabaan iyo inaan khalaasahan siyaasadeed aan ka baxno waxaan qabaa inay si deg dega u kulmaan in ay khilaafkooda dhameeyaan in xildhibaanadan xataa hadda la haysto waxa dhan oo soo baxay oo dhan baa macnaha habraac khalada kusoo wada baxay in macnaha aan iisan u noqon halis u noqonin soomaaliya inay muxuu ahay dib u dhacdo oo qallaasaha siyaasadeed sii kordho marka anu waxaan qabaa waxaan in lays wada raaciyo in dowladnimadii la sameeyo in afar iyo tobanka aysan ka dib dhicinin in muxuu aha madaxdii maamul goboleedyaduna ay maxaa isfahmaan maxaa xildhibaanada baydhabo jooga soo noqdaan lagana fekero in soomaaliya hore u socoto ee aan laga fekerin hoos hoos haddii hoos laysku raaco oo hoos hoos laysku raaco waxaa imaanaysa shalay siid iyo siidba waa joogeen ruuxa khaldan maxay u qaban waayeen oo maanta ay ula sugeen markii muxuu ahay dhamaystirkii uu bilowday anugu ma garanaayo muxuu khaladaadkaas oo dhibsida uu ku yimid marka waxaan qabaa aniga in hore loo socdo maxamed abuukar waddo ka duwan inaad adinkoo xildhibaano lasoo doortay oo federaal ah oo ummadda metelaya inaad baydhabo isku tagtaan waddo taas ka duwan ma heli karayseen oo ah inaad kusoo bandhigtaan cabashadiina
waa mahadsan tahay wada hadal baa furnaa oo ah barnaamijkan in laga wada hadlo hadday tabasho ay timaado waxaa waajib ah in ay jiraan waddooyin wada hadal lagu wada hadli karo koonfur galbeed haddii kuraasta ay wax ka qaldan yihiin hadday wax ka saxan yihiin guddiyaa u xilsaaran oo ku shaqa leh oo dhihi kara waxaan way qaldan yihiin wayna saxan yihiin iyagaa maandeed u leh guddiga laakiin waa midka joojiyo kuraastan xildhibaan maxamed abuukar guddiga fiid iyagiiba guddiga fiid iyaga iyagaa kuraastan joojiyey wala cabdiqaadir isla guddigii baa fasaxay isla guddigii hadday mataqaanaa guddiga xalinta khilaafaadka loogu talagalay iyaga maanta kama haya guddiga fid markii ugu dambeysay hadda waa la afduubay guddi ma jiro waa la burburiyey laakiin markii ugu dambeysay annaga cadeen uma hayna taas way fureen taas cadeen uma hayna xildhibaan annagaa u hayna warqadaha annagaa hayna warqadii ay ku fasaxeen aan hayna cadeyntooda hadda qaata midda labaad oo ah haddii ay guddiga ay xallin waayo barnaamijka noocan ah waxaa ku qoran oo heshiiska madasha ka mid ahaa in madasha ay fariisato ay barnaamijkan madasha lagu hadlay madashiina waa la afduubay oo waxaa diiday ra-iisul wasaare roble guddigii waxaa kala diray oo afduubay ra-isul wasaare roble guddigu wuu shaqaynaya xildhibaana guddiga waa kan shahaadada bixinayo shaqaynayo waa shaksi guddiga shan iyo labaatan xubin waayo xubnood waa oo dowlad goboleedyada ka kala socda saddex nin baa laga soo reebtay oo mid uu ka shaqeeya xafiiska ra-iisul wasaare roble qof ka socda saddex qof uu kasoo reebtay uu isagu ku shaqaysanayo intii kale waa la kala diray guddiga shan labaatan xubnood ay ahayd aawa intay ka shaqeeyaan intay joogaan waxaa loo diiday inay fariistaan waxay waxaa dabcan meelay degan yihiin saxaafaduna way aragtaa waa maalinba aan xildhibaan maclaqali cabdiqaadir kuwii hadlay waa la kala diray aan siiyo aan siiyo xildhibaan maclaqali aan siiyo xildhibaan haye guddigu waa la handaday guddigu waa la kala diray aada umahadsan tahay aan ka iraahdo hadduu xusuusto saaxiibaday hadday xusuustaan sixteenkii doorashadii kasoo dhacday dalka oo xildhibaanada ku saabsanaa koraas baasaan oo kale sharci darre inta lagu tilmaamay lagu dhegay markii lasu yimid oo laga wada hadlay dantu waxay kaliftay inaysan baarlamaanka u joogsan hore loo socdo koraastaas iyada ahna dib loogu noqdo doorashadoodii dibna loo soo saxo marka saaxiibkay hadduu isku xiraayo saddex kursi afar kursi iyo state dan haddii statekii aan la ceebeynin yaan la takoorin dhibaato kale yaan loo geysanin inta hadda aan laisku haysan oo xildhibaano waa la leeyahay ha lasoo fasaxo koraasti laisku haystana guddi iyo ra-iisul wasaarihi cid kale iyo madaxweyne yaan midna lagu eedeynine haddii arrinta abaarideedii iyo sida saxda a loo socdo madaxweynaha koonfur galbeed qabaa'ilkii asaga koraasta kasoo boobay inti isugu yeero ha yidhaahdo qaabna ay rabtiin kadibna doorashadii dib ha ugu celiyo ciddii lasoo doortayna ha lasoo fansaxo baarlamaanka baarlamaankooda ha kasoo qeyb galaan maxamed abukaraye xildhibaan maxamed haye cabdiqaadir isagaa afkiisa ku cadaynaya kuwa xildhibaanada hadda loo yeeray meesha lagu celiyey oo laleeyahay maxay aheeto saddexdan haddaan lasii dayn idinkii xildhibaan noqon maysaan sharci ma ahan loona joogsan maayo horaa loo soconaya dowladnimada ka weyn saddex qof oo qabaa'ilkooda ay ku dhegan yihiin in statedan loo baabi'iyo ama dowlad soomaaliyeed oo dhan ba maxay aheeto dhalalaasi loo geliyo hadday xusuusan yihiin qabiil iyo shaksi state lama danaynaaye mimbar qofka mimbarka ah oo baarlamaankaas ka tirsanaa la danaynayaa laba boqol iyo samti koramkood markuu gaaran waa la dhaarinaya horena waa loo soconayaa waxaan leeyahay dowladda koonfur galbeed statekaas yaan laga reebin dowladnimada dowladnimadana waa dadkii uu horseedka u ahaa kana soo shaqayn jiray weligoodna ka shaqaynayay kana shaqayn doona haddii ala yidhaahdo marka saddex qof iyo laba qof oo loo haysto maxay aheeto siyaasad loo haysto guddina yaan lagu eedeynin dowladnimana yaan loo dhaawicin shaksiyaadka oo maxay aheeto oo dowladda hadda jooga oo arrimaha gooniga laga leeyahayna ha laga waantoogaan leeyahay hor siyaasiina laakiin wax mayaa kuu dhiman maxamed abuukar fursad waxaa ii dhiman waxaa ii dhiman sixteenkii kuraasta lagu celiyey waa laga wada dadkii markaas shaqadooda ay ahayd madaxdii markaas barnaamijkaas u ahaa horjoog ayaa ka wada hadlay waxaana lagu heshiiyey in lagu celiyo laakiin hadda waxaa la diiday in laga wada hadlo wadahadalkii meesha looga hadlaa aaway gudi aaway guddigii ka hadlaa guddigii waa la kala xiray madashii waa la xiray iyo shaqadii waa la kala xiray in la fariisan diiday weliba gaarsiiyey suldaanada ciidamada aad yaa soo doortay fiiri qabiilkaa soo doortay cidda soo doortay qabiilka kuwa aan kala helno aan kala helno xildhibaan maalcali aan aan siinno xildhibaan maam abuukaraye waxaan rabaa qabiilka hadduu u garanayo isaga kuwa keli isaga dooranayo keli inay qabiilka yihiin kuwa maanta xildhibaanka kala doortayna qabiilkay ka mid yihiin odayaashii qabiilka waaye dadkii shacabkii qabiilku ka socda kuwa adig ku doortay keliya ma noqonayaan ii sheeg adig mise kuwii sanadkii hore kusoo doortay keliya qabiilka maaha qabiilka boqol iyo kow xubnoodna shaksi kama koobna waa dhowr boqol oo kun waxaan leeyahay saaxiibkayga ii sheeg waa laga socon karaa in wadanka sharciyadu ka dhisan yahay cid maanta laga socon kara hebel waa laga soconaya hebel waa la reeba hadday tahay wadankan kol horu dee mataqaanaa shaksiyaad gacanta u geli lahaa laakiin laakiin laakiin xildhibaan abuukar xildhibaano kuwa fur galbeeda xildhibaano kuwa fur galbeeda lasoo doortada shahaado qaatay oo jooga oo muqdisho fadhiya oo weliba guddoomiye baarlamaanka ku tartamaya marka taa macnaheedu miyaysan kuwa fur galbeed ahayn waa aragtidooda iyo shaksiyadooda ii sheeg maanta waa majorityda boqolkiiba maanta toddobaatan iyo afar xildhibaan baa waxay ku sugan yihiin baydhabo halkaan ay joogaan saddex xildhibaan aragtidooda hadday noqotay iyaga aragtidooda gaar ay u tahay laakiin koonfur galbeed mas-uuliga ma aha aan u gudbo aan fiiriyo fursadda awqursi waa idin soo laabanaa labadiinaba awqursi maqalcad waa kuu soo laabanaa raalli iga noqo hal daqiiqo midkan qabiilka aan ka jawaabo qabiilka markuu leeyahay inta kusoo dooratay ma aan waa runtiisa qabiilka waa fara badan yihiin laakiin qabiilka hoggaan buu leeyahay qabiilka malaaq buu leeyahay suldaan uu leeyahay nabadoonay ayuu leeyahay malaaqii iyo nabadoonadii doorashada hogaanka u ahaa oo shuruucdii habraacyada doorashadana ku qoranaa wasiirka hadduusan dalka ka maqneen oo shuruucda uusan akrinaynin asagay u taallaa laakiin dadkii shaqada ku lahaa dad ay keensadeen oo erga ah oo qabiilka la yaqaano ah meeshaas waxba kama dooran ayaan leeyahay malaaqii shaqada ku lahaa iyo nabadoonadii shaqada ku lahaa ayaa u taagan kursiga doodiisii waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay ow kursi waad mahadsantihin labadiinuba ow kursi gedo guud ahaan iyo jubbaland khilaaf siyaasadeed oo federaalka iyo maamul goboleedka si weyn u saameeyey gedo waad ogtahay waxaa ka dhacay siyaasiyiinteedii daruufo adag baa muddo ka jirtay marka haddama waxaa soo degay kheyr gaar ahoo wadahadal iyo natiijo ku dhamayn doono mase hardankii federaalka iyo axmedoobe weli waa ka jiraa meesha sidee lagu xalin doonaa kuraastan horta hal marna sax ma ahayn in ay federaalka iyo sheekh axmed ay ku hardamaan gedo maxaa yeelay wax gado oo gaar ah oo federaalka u saaraa ma jirin wixii aan ogeyn oo qaabdarrada ahaa oo qabsiga ahaa oo markii hore dowladnimada iyo xuduudka ku gabanayay markii dambena canshuurta iyo jilba garaaca iyo figeynta isu rogay oo maanta ay journalistayaasha xirxiran yihiin oo maantada xildhibaan galgaduud laga doortay oo maxaan ku raha nabad sugidda xukayn buu u ahaa la yidhi uu doolow saraakiil ethoobiyan ah shir kula qaadanayo si uu colaad uga abaabulo gobolka gado arrintaa isu rogtay baa jirtay waxa weeye muran daban caddeyn fi caddeyn uma hayna laakiin ka wad meesha waa maya wa waad ware waad wareysan kartaa oo saxaafadda caalamka o dhan baa qoreysa isagaaba isaacinaya oo khudbeeyey shalay oo yiri anigaa idin matala lahaa boodarkana ka gudbay oo maxaan ku raha etoobiya kula soo shiray saraakiil sirdoon lagu sheegay anigu kuwaasaanan caddayn wahayn marka waxa weeye arrintani waxay isu rogtay arrin racket ah oo jilba garaac oo canshuurid ah oo isbaaraysi ay isu rogtay marka dadkan matalaad muranka waxa geliyay garbaharey doorasho in lagu qabtana waxa weeye ciidamadii halkaa laga buuxiyey oo ay xildhibaankaas iyo nimankii isaga ka ka garab shaqaynayay arrinta la giraangelinayay hadda maxaa soo kordhay meesha soo socda hadda waxaa hadda waxaa soo kordhay in doorasho ay dadku doonayaan meesha haddii ay rabto cirka ha lagu qabtee lix iyo tobanka xildhibaan hadda waxaad maqlaysaa koonfur galbeed walaalaheen deriskeenna ah maamaha dhurwaabaa waxay ahayd hilib waa nin waaye nin meel ku xirtay saddex xildhibaan bay toddobiyo toddobiyo toddobaatan iyagoo ugu noqdeen baydhabo oo maxaan ku rahdaa maaragtay ay ay ka mudaaharaadayaan lix iyo toban xildhibaan oo gobol weyn oo baydhabona ka weyn maxaa la yidhaahdaa bakoolna ka weyn shabeellada hoosena ka weyn infact gobolka labaad ee soomaaliya ugu weyna oo lix iyo toban xildhibaan ay taallana inay gacan kula jiraan oo madaxdooda ay kula jirtaa aada loo loo xoojinaya marka waxaa weeye dulmidiidow dulmidoonaan aragnay baa meeshan taalla ma raba inaan farageliyo ayagana waxaan rajeynaya inay farageli ka daayaan madaxdooda gobolkaa gado meeshaa doorasho inay ka dhacdaan doonaynaa xaasho geella waxaan la qabaa dalkani waxaa dan oo inay horey loo socdo madasha inay is aragto laba boqol sagaatan iyo shanta xildhibaan beelay matalaan qolo laga socon karo ma jirto koonfur galbeedna lagama socon karo gedana lagama socon karo waa riyo maalmeed laakiin halku muxuu ku jiraa gedo waa la wada hadlayay afar sano shan sano dooda taagnayd waxa isageena ma qarsoona waa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland marka hadda ma heshiis baa jiro ma dadka waxu sheeg dowladda dowladda federaalka ma ahayna xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha nabad sugidda xogeyntiisa ayaa waxay tahay wa- waan gar Ra-iisul ma sidaaba u dhig ra-iisul wasaaru- eh, ra-iisul wasaaruhu ma haynin eh, wasiiraduna ma haynin eh, howlwadeenada kale ee dowladda ay leedahayna ma haynin Mhm.
iyagina hadda mandatekeedu waa soo dhammaaday madaxweynuhu banaanku ka fadhiyaa doorashada nimankii meesha ku jiri jiray oo nabad sugidda ahaa xildhibaanna ay noqdeen qaar hadda la haysta iyo qaar gado u safrayba waad arkaysaa dadkii reer gadoodka ahaa doorashay rabaan ciddii mandatekooda gacanta loo geliyay inay doorashada qabtaan bayna doonayaan meesha wax kaloo yaalla ma jiraan hadda waa dhir Wa- waan gartay caasho geelle xuquuqda aadanaha markay timaado iyo dabcan in isla xisaabtan yimaado soomaalidu hadda inay isku garaabaynaa muuqato si walbay ahaataaba marka ma jiraan wadooyin kale iyo hal kaloo dadkan ama lagula xisaabtami karo ama isbeddel uu ku imaan karo walaalo horta waxa waaye eh, markii ugu horreysayba sanadihii doorashooyinka hore oo lasoo dhaafay mar walba waxaa laga hadli jiray haddii khilaaf dastuuri uu yimaado in la haysto ee maxkamaddii dastuuriga ahayd oo waxaan kala saari lahayd hadda maanta waxaa moodaa hebel hebel buu la jiraa hebel hebel lama jiro xildhibaanada soo baxaya ee muxuu ahaaye hebel bay ee rabaan anigu waxaan qabaa xildhibaan waa soo ahaan jiray een xildhibaan horta cidna ma laha maalinta uu xildhibaanka noqdo meel alle meeshuu rabo u aadayaa nasiibkiisa oo ilaahay gacantiisa uu ku een, muxuu ahaaye ku qadaro marka anigu waxaan qabaa doorashada ee lix iyo tobanka kursi oo gadana inaan la cuslaynin oo si dadkooda iyo asaagood ka harin oo xildhibaanada ee la qabto oo lagu ee, muxuu ahaa, heshiiyo oo madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay ka hormariyaan laba kala doortaan laba hadba waxa waaye midda miisaanka sare le ayaa la qaataa midda miisaanka sare waxa waaye dowladnimada iyo inay dowladnimadu ee, muxuu hore u socoto midda miisaanka dhexena waxa waaye waa interestiga ee qof ahaaneed oo qofku leeyahay haddii een, aniga meesha aan ka baxo wuxubayaysa socon marka waxaan qabaa gadana xaqay u leedahay inay baarlamaan ka qayb gasho ee koonfur galbeedna inay soo noqdaan oo baarlamaan ka mid noqdaan maxaa yeelay entity kasta inay muxuu ahaaye representation ay ku lahaato baarlamaanka waa waa wax sharci ah waaye marka walaalayaal ana waxaan leenahay madaxdan cod dheer baan ugu leeyahay waxa weeye danta guud ka hormariya danta gaar waxyaabahan aad isku haysataan ummadii oo dhan baa ku baaba'day gaajaa loogu baktiyey shaqo la-aan baa jirta ciidankii baa saas u kala daadanayo oo maalin walba ee la leeyahay ciidan hebel ree hebel buu raacay walaalayaal waxyaabahaas oo dhan waxa keliya oo lagu gaari karaa waxa waaye in dowladnimo la helo in een, dhaar la maro in baarlamaankii la doorto guddoomiye in qofkii alla calaf ugu daro uu muxuu ahaa wasi- noqdo madaxweyne noqdo dowladnimadina saa noogu soo noqoto dowladana yaysan nagu hardamin dowlad adiga kaa hooseysa inay maanta kugu hardamto oo adiga interestigaaga ay muxuuha si kale u bedelato waa xaaraan weeye berina waa lagula xisaabtamaya ilaahayna waa kula xisaabtamaya madaxda soomaaliya oo maanta joogta in ay muxuuha mas-uuliyadooda qaataan inay u naxaan shacabka masaakiinta oo dhibaatooyinka kala duwan haysto ee danta khaaska iyo isfiirsigana ay ka hormariyaan hogaanimada maxaa yeele haddaad Wa- wa- hogaan tahay kun wax ilaa liqlid baa la rabaa waan gartay marka intaasaan dhihi lahaa xildhibaan maxamed abuukar eh, aqalka sare eh, wuu buuxaa koorumkiisa daban sideed senatar baad ku lahaydeen Eh, golaha shacabkana waxaa leeyahay way dooran karaa guddoomiye marka reer koonfur galbeed maalinkood tabasho qabo bay daba joogay ayaa doonaysaan in doorashadii dhacdo mase wuu jiraa wax tanasulahoo ugu yaraan madaxweynaha iyo xildhibaanadiina aad isleedihiin dalku ha aado cabdiqaadir mid cabsi nagama hayso oo ah in eh, maanta kooran baa buuxsamay oo doorashaa la qabanaya anaga cabsi nagama hayso taas eh, mana laga cabsi gelin karo oo oo- oo sharciyad baan u leenahay Eh, waajib dastuuri ah waaye in eh, koonfur galbeed ay qayb ka ahaato doorashadaas laakiin Haddaynan dastuurkay qayb ku ka qoran ahayn, tahay dowladda haddii kama jirto.
haddii Quorum koorumku haddii Quorum- koorumku buuqsamo inay laisdooran kara dastuurka qabo xildhibaan meel ay ku qoran tahay Quorumka- koonfur galbeed bay maqan tahay waa loo joogaa ma jirto wadanka wadanka waa federaal cabdiqaadir Eh, Mhm.
aqalka sare aad sheegaysid Mhm.
waxay matalayaan dowlad goboleedyada waa Mhm.
sideeda sanatar oo koonfur galbeed ka socota waxay matalaan source stateka weliba eh, golaha shacabka lama mid aha marka iyadoo state oo dhan ay maqan tahay laakiin markay timaado in la isdoorto xildhibaan maxamed abuukar Sharciyadda ku dhisan yahay maxay tahay sharciyadda fiir mabaadi'i sharciyadda ay ku dhisan yihiin aqalka sare sharciyaddu ku dhisan yahay waa inay isteedyadu matalaad isku mid ay ku haystaan ay wada joogaan Mhm.
cid samayn kara ma- lama samayn karo Do- baarlamaanka- isteedkii ka maqnaadane baarlamaanka cidda federaalka- diidane cidda diidane waxaa lagu qasban yahay cid diida ma laha waxaa loo diidan yahay keliya Ta waa adiga bay- raadkiisa adaa kala baydhabo igala hadlaya caawa shahaado qaadan oo diidan oo maanta oo juma baydhaba hadda joogta igala hadlaya marka cidda diidan see laga yeelaa ma loo fadhina aniga qalad baa laiga Anaa taladeeda ku haysaa.
galayjoogna qalad kale nagu sameeyey baan u joognaa qaladkaas markii la saxana diyaar baan unahay midda kalena cabsi nagama hayso cabdiqaadir annaga kooram iyo waxaas mataqaana cabsi kale Maxamed, anaga hayso laakiin maaha.
wa- sharciyada baarlamaanku ku dhisan yahay Maxamed Abuukar, waa baarlamaan Maxamed- kuma Maxamed- maqal.
Maxamed Abuukar, Cabdiqaadir, mhm.
aniga afkii inaad ii geliso maaha Haye.
Ee, baarlamaanka federaalka soomaaliya waay Mm.
Ba- federaalka soomaaliya waa inay bulshada ka wada matahay midda labaad waa four point five wax waxbaa la isku darsaday Mm.
wixii aan ku darsaday haddaynan meesha ku dirin de ima matelaysa dawladda iyo wixii meesha lagu doortay koonfur galbeed iyo bulshadeeda iyo isteedka ma matelayaan de waddanka midnimadiisa iyo wadajirkiisa intuu aadaya marka Ma- laakiin marka taas- laakiin waxaan raadinay laakiin waxaan raadinaysaa xuquuq ninkii lahaa uu kula hadlayo uu ku leeyahay ima ima raadinaysid oo oo hadda kula doodayo hala maqalqalay axmed aada u mahadsan tahay saaxiibkay wasiirkii eh, maxamed abuukarna waa u mahadcelinaya sida oo saraaxada lagu hadlayo Eh, aniga hal talaan qabaa talada waxay tahay koonfur galbeed dadkeedii ma ahan inta oo hadda madaxweyne cabdicasiis inta ka haystay meesha ku celiyey keliya ma ahan dad fara badanaa joogo oo inay tartamaan loo diiday dadkii hore ugu fadhiyay laakiin i- iyagaa la doortay eh, maqalqalay iyagaa hadda matalaada ju- iyagaa iyagaa hadda iyagaa koonfur galbeed matala haddii waajibkii lagu doortay aada gudan weysid macnaheedu waxay ka dhigan tahay kaali shahaadada qaado xildhibaan ma ihi mana qaadanayo waayo marka qofkii diyaar u ah odayaasha dhaqanka ama qabaa'ilka reer koonfur galbeed waxay xaq u leeyihiin dadkaas beddelkooda inay la imaadaan oo dadkaasna baarlamaankii ay ku matelaan koonfur galbeedna ay matelaan De waxaad haddii wax kale khiyaali weyd. Marka haddii kale dadweynaha waxaad shaksiyaad kaga haddii kale shaksiyaad miyi sheekeynayna waa- waa sharciyada haddii kale lagu gaabsaday.
dhowr qof oo shaksi meel ugu xidhan intana ma aadi kartiin intana ma aadi kartiin dhahayo sidee loogu aamini karaa Cabdi- cabdiqaadir iyo maxay ahayd bulshadiisii sidee loogu aamini cabdiqaadir karaa berina anaga wax ay khiyaali ah kudirayaan?
kama sheekeynin maogtahay ee Mm.
kudirir ma fadhina waxaa laga hadlaya waa dowladnimo aragtidiisa Waxaa laga hadlaya asiino.
waa sharciyada.
Alla Maxamed Abuukar, arag- aragtida- aragtida- Xildhibaane.
koonfur galbeed aysan firaaq u noqon si koonfur galbeed matalaadeeda aysan firaaq u noqon qabaa'ilka iyo odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed waxay xaq u leeyihiin dadka meeshaas eh, madaxweyne cabdicasiis uu ku xareystay oo inay imaadaan oo shahaadada qaadaan diiday inay beddelkooda la yimaadaan shahaadadana qaataan kaarkiina qaataan lana dhaariyo ayna matalaan koonfur galbeed xaggee lagu dooranaa xaggee ka imaanay sharciyadaas sharciyadaas waxay ka imaanaysaa Mm, ma rabitaankaaga maya rabitaankayga ma sharciyadaas waxay ka imaanaysaa aayad soo degtay ma ahan kuwa hadda meesha laga soo saarayba hal qofaa soo xulay haddii iseedii dhan ay laakiin- asagaa laakiin laje- asagaa sharciyan fiir xildhibaanqalay kursigaa adigu haddaad kursi weystay qabaa'il walba Fal- fadliba- ilan kuwan waa diideenay oo uwalba sharci darro lagu keenay oo tanaazul iyo dawlad cabdiqaadir jecel iyo intaas looga maxamed abuukaray maxamed abuukaray kuwa kale lagu soo bedelo qabaa'ilka ay soo cabdiqaadir bedeshaan macalacali sharciga diidaa jooya macalacali saaxiibkayga afar sano dad soo matalayay raalli baa lagu ahaa sharcigan kusoo afar sano in lagu matelay mataqaana dadaa ku matelaya dadaa dadaa ku matalaya dadkii ku matalayaana maanta xaquuqdaad u doodaya marka eh, dadkii u hadli lahaa halkaan ay joogaan xaquuqda koonfur galbeed iyagaa ka hadlaya afar sanaad matalaysay xaquuqda koonfur galbeed ay ku matalaysay baarlamaanka federaalka maanta dad kula mid ah oo wax kula leh oo beesha kulaha ku matalaya Waa- waa mahadsantih. labada labadiinaba labadiinaba waa mahadsan tihiin Lab- Macalaqali. Wuu- wuuna qaadan wuu qa- labadiina waa mahadsan tihiin oo horsi eh, qaybihii ugu dambeeya soo gaarnay barnaamijka waxaa xusid mudan inaan guddiga doorashada heer federaal aan ku martiqaadno si aan wax kaga weydiino bal doodaha taagan iyo koonfur galbeed iyo gedo laakiin way ka gaabsadeen ka qaybgalka barnaamijka oo horsi khilaaf walba oo jubbaland ka jiray hadda gebagabadii baan joognaa matalaada u baahan tihiin lix iyo toban kursi oo deegaan iyo gobol marka rajadu intay la eg tahay in inta u- ugu yaraan heshiis la gaaro si walbaba reer geda ay miiska yimaadaan
ani waxay la tahay waxaan ku rajo weynahay inay lix iyo tobankaa kursi ka qayb geli doonaan eh, dhaarinta baarlamaanka ayaan ku rajo weynahay caqabadihii way iska soo koobmeen adigoo adoo u soobeynaya waxaan ku soo weynahay caqabadihii way koobmeen waktii lahaayana ma jiro Een, haddii hadda nin ciidan dhurasho iyo col aruurin ku jirana cid uta u fadhinaysa ma jirto oo xildhibaan ah oo hadda kuwa baydhaba aaday midka doolow aaday baa ka daran oo colka ka abaabulaya marka kaa iyo dadka eh, dirsaday midna inaan loo fadhiyaynin oo dadku ay doorasho aadi doonaan oo lix sano oo rajiimkan uu meesha ka maqan yahay dadkaan ay- aysan effectigoodii u afduubnaan doonin baan ku rajo weynahay caashagee lahay walaalow waxa waaye walaahi dhib baa jirta maxaa yeelay aniga mar walba waxa ii muuqda aniga dadkan xildhibaanada ahoo la ceshay iyo een, muxuu ahay ishaysadka ee qabiilada iyo dhibaatooyinkii dhacay oo dhan waxa igala weyn waxa waaye in madaxdu ay qaadato een, hogaamin ay qaadato hogaamintaasna ay muxuu ahay dowladnimadii ku socodsiiso dadka soomaaliyeedna ka badbaadaan muxuu aha dulmiga iyo dhibaatooyinka haysta aniga intaasa ila weyn aniga waxa waaya kursiga qofka ilaahay calaf ugu dara kursi hadda si saxa kusoo baxay male mid kasta isagoo dabada la haysto buu soo baxay kuwa kaloo soo baxayna sidaa un bay noqon doonaan laguma qancayo xataa haddii meel kale lagu qabto waxaan marka anigu leeyahay madaxweyneyaasha waa dadka muxuu ahaaye maanta u igman doorashadan inay jiheeyaan waa aragtay guddiyadii doorashooyinka kala baxbaxay waxaa jira muxuu ahaye siyaasado isdiidan waxaa jira dadkii soomaaliyeed laftirkoodii oo caqligii ka tegey dadkii waxgaradka ahaayo aan muxuu ahaaye dadkii kala raacraacay marka anigu waxaan leeyahay bal meeshay doonaan ha noo dhigaane shantii madaxweyne iyo ra-iisul wasaaruhu ha fadhiistaan arrimahan ishaysidka keenayana anigu waxaan qabaa in hore looga socdo muxuu ahaaye doorashooyinka inta dhiman la qabto dowladnimaduna ay hagaagto dadka dulmanayaashahuna waa shacabka aad baad umaadsanta caasho geelle xildhibaan maxamed abuukar xalku muxuu ku jiraa daban marka laga yimaado saysiga khilaafka
aad qaadir waa mahadsan tahay waxaan rabnaa horta mid bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo soomaaliya ay kala shaqeysa arrimaha doorashooyinkaba inaan u sheegno dhibaatada maanta doorashooyinka soomaaliya iyo dhibaatada maanta koonfur galbeed hortaagan oo kow iyo laba waxa ka ah kala diristii guddiga la kala diray oo la burburiyey madashii oo loo diiday inay fariisato oo dhibaatadaas oo dhan uu ka dambeeyay ra-iisul wasaare rooble oo ka dhigtay waddankii dabakayd isaga uu leeyahay oo qofkii rabon uu ka erinayo qofkuu rabon uu soo gelinayo dhowr dhowr qof uu kusoo koobay marka waxaan leenahay ra-isul wasaare waan ku siinayaa xildhibaan dib u celin waan ku siinaa xildhibaanaan waan ku siinaa utug haddii ay maalmihii aad mataqaanaa ii sheeg waddanka dhibaatada lala soo maray aadan taarikh badan ka haynin waxaan leeyahay ka waantow koonfur galbeedna adi ma haysan karto waxay leedahay ii sheeg adi isagana mataqaanaa guddigii xalintii iyo khilaafaadkii kii iyo doorashooyinkii iyo madashii intaba intuu ku wada wareego intaan anaan sameeyo qofkii hadalkayga diidana de waaba waaba ii sheeg adi cid hadli karta mala shaqadan ka daban ra-iisul wasaaruhu hadda nalama jooga xildhibaan maxamed ra-iisul wasaaruhu waa guddoomiyaha guddiga ra-iisul wasaaruhu waa guddoomiyaha madasha siga ah isagaan hadda guddiga heer fala digreeta kusoo saaray hadda ma nala jooga laakiin waad ku colcoliseen dooda koonfur galbeed inaad inaad ay ka jirta dhibaatada meesha ay ka jirta waa inaan cadaynaa xaggey naga haysataa koonfur galbeed baana weydiisatay waa waan waxaana haysto dhibtana haysto waa ra-iisul wasaare warkaagu waa cad yahay aad baad umahadsan tahay xildhibaan maqallaqaale haye halku muxuu ku jira soomaaliyeed iyo beesha caalamku ha ogaataa fiiri horta waa ka xumahay saaxiibkay in yani dad madaxa meesha loogu gifo nooma banaano annaga dhan aniga halka wuxuu igula jiraa toddobaatan iyo maxay aheeto afar xildhibaan iyo in ka badan looma celin karo saddex xildhibaan saddexda xildhibaan haddii lagu qabsaday madaxweynaha koonfur galbeed waxaa la gudboon inuu dib usoo celiyo doorashadoodii sida dadkooda ay ku qanacsan yihiin uu u sameeyo xildhibaanada meesha uu ku ceshtayna uu soo fasaxo waajibaadkooda ay gutaan adaa mudan adaa mudanwaa salaamaya walaalihii aad baad umahadsan tihiin dhammaantiinba martida barnaamijka nagala qayb gasha faaqidaada toddobaadka aan ka bilaabo xildhibaan maxamed abuukar oo dhowaan lagu doorta baydhabo kana mid a xildhibaanada wadatashiga ugu laabtay baydhabo oo la shiray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galay oo xirsi oo ka mid a siyaasiyiinta jubbaland gaar ahaana garbahaariya geda si gaara nagala qaybgalay arrinta iyo xalka kuraasta lix iyo toban kursi caasho geeleed diiriye oo ku sugan puntland gaar ahaana balwalaaqa doorashada iyo sida hadda ku socdaan barnaamijka kaarasi dhiibanaysay iyo xildhibaan maqalaqal oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka waktigu ka dhammaaday haddana ka mid a kuraasta lacali mid ka mid a ku fadhiyey ee yaalla magaalada baydhabo dhammaantiin aad baad umahadsantihiin intaynu kulmi doona barnaamijka lamid a nabadgelyo
markana kusoo dhowaada mid ka mida qasaa'iqii rabadaankaana ugu talagalnay aad ayuuna u mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka muqdisho noogu soo diyaariyey
hayaanka baxanbaxee dhulkii barakada lahaa hayaanku ku beegayo inaan booqdan rabo oda boqod talxiine bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra alcusati asalaam calayka asalaam calayka bartiyayiilku ku jiray usheedka baroortood markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra alcusati asalaam calayka asalaam calayka bashlayo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa doqral cusati asalaam nabi ammaankaas ayaan idaacaddii habeenimo kusoo gebagabeynaynaa waa anigoo saare cabdi axmed iyo bahda v o e da idila dhammaanteenba intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo